Dhalinyaradu waa laf-dhabarta bulshada, waxayna door muhiim ah ka ciyaari karaan hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qof iyo cod ah. Iyadoo la tixgelinayo tirada badan ee dhalinyarada ka qaybgalaya doorashooyinka, wuxuu fursad u siinayaa in ay saameyn togan ku yeeshaan jihada siyaasadeed ee dalka. Qaar ka mid ah aqoonyahanada magaalada Jowhar, caasimadda Hirshabelle, ayaa ka hadlay doorka ay ka qaadan karaan doorasho qof iyo cod ah.
dhalinyaradu door wanaagsan ayay ka qayb ay ku yeelan karaan doorashada qof iyo cod sababtoo ah Soomaaliya waxaa la dhahaa boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro Een, holaha ugu muhiimsan iyo eh, wadankana waxaa aasaas u ah waa dhalinyarada Een, mustaqbalkana waxaa wadankan een, higsiga uu leeyahay wax ka faa'iideysanaya waa dhalinyaro doorasho qof iyo codna haddaanan dhalinyaro loo hayninba ma dhici karta marka dhalinyaradu waxay u tahay cudub dhaxaad ayay u yihiin doorashada qof iyo cod
idaacadda isnaay oo runtii qayb iga soo dhigtay wareysiga aad muhiim u ah iyo gobolka iyo dalkii dalka soomaaliya ee kaalinta ku aadan dhalinyarada runtii boqolkii sagaashan kaalin weyn ayaa ku aadan sababtoo ah wax wax loo qabanayo waa bulsho waa dhalinyaro waa ee, indhoolayaal waa cuuriyaal ee, em, intaasna waxaa boqolkiiba sagaashan ee dusha ay ka saaran tahay wakiilkooda dhalinyarada maadaama dhalinyarada ee adduunka ay ku yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan haddana ay yihiin dadka firfircoon oo habdhaqankii iyo shaqaalanimadii iyo isku dabaridkii iyo wixii aan ka caajisaynino oo maanta la dhahayo bilacdii soo celinaysa dalka dhalinyaradii wa marka doorka ay ku leeyihiin waxaa kow ka ah inay isku daba ridaan howlihii ee, cod iyo qofka siduu u dhici lahaa sidii dalka ugu shaqey lahaa sidii horumar ay ugu- ee, ay u gaarsiin lahaayeen bulshadii kale oo ayaka birita dhalinyarada ay soo noqonayaan ayakoo isku fiirinaya dhalinyarada maanta joogta iyo iyo odayaalkii o- odayaalkii dhaqanka ee isku keenayaan ee si guud ugu wada shaqeynayaan waxay sameyn karaan ee, dhalinyarada waxay macnaha awoodaha ay u leeyihiin waxaa ka mid ah inay eh, cod iyo qo- ee, doorashada cod iyo qofka inay dhacdo ayay sameyn karaan sababtoo ah culeysyo fara badan hadda aan aan dareemaynaa ee saarayaan bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan ee, odayaalkii iyo haweenkii iyo oo- oo- oo gobolka ku nool marka ee, maxabada ugu weyn oo maanta ee, u leedahay dhalinyarada aad ayaa ka dareemeysaa xasaasadooda ayaa ka dareemeysaa sababtoo ah ee, waxay og yihiin dhalinyarada maanta iyo beribo inay dhala ee, qofka dhalinyarada ah xaquuqiisa inuu codkiisa ku siin karo qofku asiga saacaas qalbigiisa ku jiro Dhalinyarada waxay haystaan fursad aad u weyn oo ay ku horumarin karaan hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ah iyadoo la dhiirigelinayo ka qaybgalka dhalinyarada magaalada Jowhar waxaana la xaqiijin karaa doorasho xor iyo xalaal ah taasoo horseedi karta horumarinta siyaasadeed iyo bulsho waxaana muhiim ah in dhalinyaradu ay u hoggaansamaan nidaamka doorashada una ololeeyaan isbeddelka wax ku oolka ah ee horumarinta dalkooda.